Guddiga gacanta ku haya mashruuca dhismaha xarunta Markiiska Ummahatu Muuminiin degmada Darkeyn ee magaalada Muqdisho ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismihiisa. Xaruntan ayaa waxaa wax lagu bari doonaa haweenkii gabdhaha Muslimaadka ah, kuwaasi oo lagu bari doono culuumta shareecada Islaamka iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka. Sheekh Cabdulxayi iyo qaar ka mid ah guddiga dhismaha xarunta Markiis Ummahatu Muuminiin degmada Darkeyn ee magaalada Muqdisho ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismihiisa.
maanta waxaan joognaa markaska ummahaat almu'miniin oo ay gabdhuhu ku baraan haweenka waxbarashada islaamka culumta shareecada guud ahaan degmada dharkeynley magaalada muqdisho dhulkan hadda aasaaskiisa maanta la bilaabayo waxaa laga rabaa inuu noqdo ilaa saddex dabaq oo khalaawadaas qur'aanka ah oo haweenku wax lagu baro laga dhiso innaga waxbarashadeenna iskoolaadka saddex dabaq iyo markii la yidhaahdo wax ku cusub ma aha laakiin markii dugsi qur'aanka iyo culumta la arko dugsiyada qur-aanka waxaa lagu arkaa meel jidad ah oo jiingad kulul iyo la geliyo laakiin baraarug fiican oo jira daraaddeed iyo bulshada oo fahamtay waxbarashada asaasiga ahee qur'aanka iyo sida ay tacliinta u tahay iyo qur'aanka in la karaameeyo ayaa hadda ummaddeen waxay baratay in dhul intii loo iibiyo madaaristaas kadibna loo dhiso marka gabdhaha khayr allah siiyo dhulka ayay diyaariyeen dhismihiina waxay soo dhexdhigeen ummadda soomaaliyeed inay la dhisaan saddexdaas dabaq waxaa ku baxaysa dabaq dabaq ayaa loo soo qaybin doonaa dabaqa koowaad ayaa hadda hawshiisii la gelayaa haweenkii gabdhihii in wax la baro oona markaa jahliga laga saaro amaakin loo dhiso ay helaan hadda meelo waxay ku shaqeeyaan kumeel gaar ah iyaga lahayn laakiin inay helaan meel u waqfan oon weligood laga qaadaynin taas marka waxaa u fikiray gabdha ayaa u fikiray ilaahay khayr badan ha siiyo oo muddo badan oo siddeed sana a soo waday oo hadba heer soo marayay maantana inay dhul helaan ayay maraysaa oo iyaga haddana lacagta ay isku dardaraan iyo dadkii waxay muxsiniin oo ay ka qaadaan haddana maanta afar dabaq saddex dabaqaa laga rabaa oo markaa makaankan hadda ay heleen la dhiso meelaha kaloo kumeelgaarka ahna si loo heli lahay meel aan kumeelgaar ahayn oo rasmi ah oo iyadana la waqfo oo la dhiso ha la gado ama qof ha waqfado marka waqafkana soomaalida masaajid unbay u taqaanaa ma aha masaajid keliya ma aha rawaabid iyo maraakiis islaamka weligiisba waa lahaan jiri oo jiil soo saara culamo waaweyn ay ka soo baxaan marka in masaajidkina wax lagu darsado rawaabidda iyo maraakistana wax lagu darsado oo tacliimta ay ka socoto tanaana ugu muhiimsan oo gabdhihii wax lagu baraya inshaa allahu tacaala muxsin kasta yaraan ma leh sadaqada hal doolar kun doolar boqol kun oo doolar malyan nin walba intuu heli kara uu ku darsanaya waxaana laga rabaa dadka walaalaha muxsiniinta ee na daawanayo inay sadaqadan jaariyada ah wax ku darsadaan markaskan khayrka ee waqafka ana ay la baxaan nin walba wuxuu awoodi karo inuu naftiisa u qaado waalidkiisa u qaado labadiisa waalid u qaado naftiisa u sadaqaysaa la rabaa injineerada markay qiimeeyeen dabaqa hoose maadaama tiirarkiisa lasoo shubayo oo shub badan uu qaadanayo waxay ku qiimeeyeen mitirkiisa saddex boqol iyo soddon doolar calaa mitir iskuweera lacagta ku baxaysana dabaqa koowaad wuxuu noqday lixdan iyo kow kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal doolar dabaqa labaad mitir iskuweer waxay ku qiimeeyeen laba boqol iyo konton doolar lacagta ku dhismaysana waxay noqotay afartan iyo lix kun shan boqol toddobaatan iyo shan doolar koowaad iyo labaad marka laisku daro waxay noqotay boqol iyo siddeed kun waxaa waaye iyo dhowr boqoloo doolar xaruntan ummahatul mu'miniin oo laga hirgelinaya degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho ayaa ka mid noqon doonto goobaha gabdhaha muslimaadka ah lagu bari doono xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada islaamka